Culimada magaalada Jowhar ayaa si cad u sheegay in diinta Islaamka ay tahay diin xaq dhowr ah ayna si buuxda u ilaalisay xuquuqda aadanaha xilliyo hore ka hor inta aanay dunida xitaa ka hadlin arrimaha xuquuqda bini'aadantinimada. Hadalkani ayaa yimid xilli ay socdeen kulan wacyigelin oo ay culimada la yeesheen bulshada magaalada Jowhar, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka, si loo iftiimiyo kaalinta diintu ku leedahay nabadda, cadaaladda, iyo ilaalinta karaamada insaanka. Sheekh Faanax waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jowhar, wuxuuna Radio Isnaay uga warramay sida ay diinta Islaamka u ilaalisay xuquuqda insaanka.
haddii islamarkaas xadgudub ka imaada oo midka midka kale xaqa uu ku lahay uu guda waaya ilaahayna wuu ka hadlay subxaanahu watacaala wuu diiday arrinkaas ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu dejiyey xuquuqdaas sida loo ilaaliyo midka xaqa laga gali kan kale xaqa uu ka gali in looga gooyo watuu ilaahay maruu tilmaamaya subxaanahu watacaala wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsi waalcayna bilcayni alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxaa xukminay dadka waxaa ku xukminay xuquuqaadka isku leeyihiin dhexdooda ee bini'aadanka ah qofkii naf gooya asagana naftiisa la gooyo qofkii il rido ishiisa la rido wataa aayadda ilaahay subxaanahu watacaala ku tilmaamay fii suurati almaa'ida oo ilaahay subxaanahu watacaala aayadda afartan iyo shanaad ilaa ilaahay yidhaha subxaanahu watacaala wasinna bisinni hadaa qofkii rida ilig rida asagana iligtiisa hala rido ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala haddii intaa wax ka weyn ee dhacaan oo xubnihii waay hadda aayadda siday sheegtay oo qof la dhaawacay ama il laga riday ama ahayn sankiisa la gooyey ama muxuu ahaa dhegtiisa la gooyey ama ahayn iligtiisa la riday taa marka waa xubno ama atraaf ayaa u naqaanaa ama hadday tahay qofka nafsadiisa haddii la gooyane xaqaas ilaahay asagana aada iyo aad ayuu u ilaaliyey oo alla subxaanahu watacaala suurat lbaqara aayadda ilaahay wuxuu ku tilmaamay aayadda boqol toddobaatan iyo sideed ayay ahayd ilahay wuxuu yiri yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatl alxuru bilxururi kuwa ali rasuul rumeeyo ashahaatiyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinku xugmiyey qof alqisaas wax loo yaqaano in macnaha layska aaro qofkii qof dilo inuu asagana la dilo siduu ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamay isla naftirkeeda xuquuqaad ayaa ka dhalanayo siduu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam qofka hadduu qof dilo mala muxuu ahaa mase silac iyo miyaa loo dilaa mise nabigu ugu diida calayhi salaatu wasalaam qofka hadduu lacalo qof kala dilo oo walaalkiisa xaq uu ka galo xaqaas haddii laga goynaya asaga naftirkiisa waa inaanan la silcinin oo la silac dilin nabigu waatuu tilmaam calayhi salaatu wasalaam haddaad wax dilaysaan fa axsinuu alqitla ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad wax dilaysaan dila sida wanaagsan uu dilowr nabiga calayhi salaatu wasalaam macnaha sida ugu fudud oo qofkan aan xanuun iyo dhibaato uusan dareemeynin ama waxa walaalkiisa uu ku dilay culimada magaalada Jowhar ayaa xasuusin u diray bulshada in diinta Islaamku ay tahay il sare oo xuquuqda aadanaha taasoo haddii si sax ah loo fahmo lagaga bixi karo dulmiga, cadaalad darrada, iyo takoorka.